ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta ka sameeyey wasaaradda qorsheynta iyo hirgelinta maalgashiga howlo iskugu jira daafur xarig jar iyo dhagax dhige ra-iisul wasaaraha ayaa dhagax dhigay dhismaha macadka qorsheynta istaastikada iyo horumarinta dhaqaalaha qaranka iyo dhismaha hay-adda dhiirigelinta maalgashiga soomaaliyeed isagoona daafuray howlka cusub ee wasaaradda iyo hay-adda istaastikada qaran oo loo bixiyey nuur weheliye dhismayaasha la dhagax dhigay oo qayb ka ahaa wasaaradda qorsheynta iyo dhiirigelinta maalgashiga ayuu ra-iisul wasaaruhu ku tilmaamay oo kuwa wax weyn kusoo kordhinayo dalka iyo horumarka la hiigsanayo isagoona ku bogaadiyey wasaaradda hirgelinta barnaamijka casriyeynta dowladnimada oo muhiim u ah dalkeena kaasoo u horseedayo isbeddel la taaban karo oo wax ka beddeli karo dalka
qarankeennu wuu isbedelay shalay meeshaan joognay ma joogin ma joogno duniduna way isbedeshay meeshii shalay la joogay maanta ma joogto marka waxaynu u baahan nahay inaynu la nimaadno isbedel haddii n d p aynu kusoo meel marnay intaynu dowladda soo ahayn oo dhan waxaa inoo muuqatay haddaynu sii gurguuranno inaynaan caalamka gaadhayn marka waxaan idhi warbal aynu isku dayno inaan tallaabada dheerayno marka innagoo ka faa'iidaysanayna tajaarubta caalamka iyo adduunyada kale ayaynu tiidaa kusoo darsannay marka ay hoob tiidaas inaad si weyn uga shaqaysaan oo ay miraheeduna noqdo ujeedka laga leeyahay in dalkeennu uu durbadiiba soo kabto ee dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan intaba durbadiiba inuu soo kabto sidaad idinkuba soo saarteen waxaad ogtihiin in olready aan bilownay in saboolnimadu inay hoos yar dhacdo waxoogaa laakiin waa bilow waxaan rajaynaynaa inaad si fiican ilahay idankiisa hoos ugu sii dhici doonto oo horu soo socoto marka inu aynu dabaqno waxyaabaha aan rabno innaga iyo bulshadeenna guud ahaan oo ay ugu horeeyaan private sectorka iyo bartneriska oo aan waxaan innaga rabna ka shaqayn doona waxay iyagu ahay rabaan aan ka shaqaynayn dadkii ay abuureen iyo intii ka dambaysay intii ka dambaysayba daa'iman wasaaraddan waxaa jooga dad aqoon leh oo loogu talagalay inay qaranka ay maareeyaan maareynta qaranka iyo qorshayntiisa ayay saldhig u yihiin marka inaan aan ka faa'iidaysano ayaan rabnaa ayaguna insha allah inay dadaalaan una diyaargaroobaan aan rabaa mar kale waan idiin hambalyeynayaa waad mahadsantihiin shaqo wanaagsan allah idin barakeeyo hana la dadaalo aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu